agaasimaha ciidamada badda puntland cabdiraxmaan maxamuud xaaji oo ay v o a la xiriirtay ayaa sheegay in ciidamada badda puntland ay habeennimadii xalay gaareen xeebta degmada caluula islamarkaasna ay ciidamadoodu hor fadhiyaan markabkii oo ay gacanta ku hayaan kooxihii qafaashay
joogaa xaabo meesha la yidhaahdo markii horese wuxuu ku sugnaa meesha la yidhahdo caluula ciidanku wuxuu gaaray xalay habeenimo wuxuu gaaray caluula isla markiina waxay kusoo noqdeen meesha la yihahdo xaabo ciidankuna way ka fadhiyaan kabaabiga u fadhiyaan ma garanta agaasimaa ayaa sheegay in iminka uu socdo wadahadal u dhexeeya maamulka gobolka gardafuw iyo odayaasha deegaanka haba yaraas wax dagaala ma jiraanin dabcan waxaa waxaa kamid ah gudoomiyaha gobolka gardafuul wadahadal baa wuxuu socdaa gudoomiyihii iyo odayaashii beesha meesha deganaa dabcan kollay markabkaas hawshiisa inay si waawaaya ku dhamaato kudaalaysa insha allah agaasimaha oo aan wax ka weydiiyey haddii kooxda markabka qafaashay ay ka dhaga adeygaan wadahadalka ayaa ku jawaabay arrintaas dagaalda ka imaan doontaa insha allah marka ninka nin qaybta waxaan ujeednaa inay waawaan ku dhamaatay laakiin haddii la fursan waayo hada dabcan dawlad baa meesha ka jirta awaamiirtana dawladbaa agaasimaha ciidamada badda puntland ayaa sheegay in markabkan uu ganacsato soomaaliyeed shidaal uga soo qaaday dalka jabuuti islamarkaasna uu ku sii jeeday magaalada muqdisho waxaana uu kooxda markabka afduubtay ugu baaqay inay ku sii daayaan si nabadgelyo ah markabkaan markabka lumaysi maahan markab dhibaato meesha u geysanaya maahayn markab wuxuu ahaa meesha marayay oo transpora oo shidaalkaa sida weeye marka waad garan kartaa noqotaas wuxuu noqon karaa inuu qofka noocaas markab shidaal wada qabsado dawladda u xilsaaran inay la dirto kalluumaysa shardarrada ah waxaan ugu naseexaynana dadka hadda markabkaas haysta in ay dadkaas haystaan dariiqaas magahayay oo socotada ah inay u fududeeyaan socodkooda inay sii wataan wanaagna arrintaas ay uga dhammaato oo aysan dhinaca kale agaasimaha ciidamada badda puntland ayaa qiray inay jiraan doonyo iyo maraakiib sharci darro ah oo ka kalluumaysta xeebaha puntland balse laga yaabo inay si dhuumaalaysi ah uga kalluumaystaan meelo durugsan waxa uu kaloo sheegay inay horey usoo qabteen doonyo si sharci darro ah ku kalluumaysanayay oo ay leeyihiin dowladaha yemen iyo iiraan sidaad ogtihiina mararka inta badan waxaan soo qabanaa doonyo sharci darro oo ama eeraan ka imaanaya ama yeman ka imaanaya ama meelo kale ka imaanaya bal mararka qaarkood awoodda iyada way ka fara badan tahay dawladdu waxay wakiil u tahay shacabka waxay leedahay liisma inay bixiso xaquuq bay u leedahay marka wixii aan sharciga ka baxsan wixii annagu aan gaari karna waa soo qabanaa in badan oo aan gaari weynana way jiraan xaraare maxamuud xaaji oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay inay muuqato in wadahadal ay dhalinyaradu ku sii dayn doonaan markabka kadib markii ay ogaadeen inuu u raraa ganacsato soomaaliyeed arrintaas hadda xalkeedu waa dhow yahay oo waxa weeye dhalinyarada bay ogaadeen kalluumaysatada de iyagu way kacsan yahay oo waxay leeyihiin iyagu dee bahal ganacsato inaga ma habooneyn macnaha bahal ganacsato soomaaliyeed leedahay laakiin mar haddii ganacsato soomaaliyeed leedahay na kasii daaya laakiin sideena badaynu walaashanayna weerarada maraakiibta sii wadi doonaan hadii ilaahay idanka dhigo kalluumaysatada ku dhaqan xeebaha